iyadoo ay noo saamafi weyday in sidii runta ahayd ama sidaanu rabnay aanaan xogurursi u gelin laakiin dhowrkii cishay aanu haynay intaanu la koonnay oo ahayd wasaaradda maaliyadda wasiirka maaliyadda iyo guddoomiyaha baanka dhexe iyo kulanka iyaga ugu dambeeyey oo ahaa dekadda berberaa maareeyaheeda iyo hawadeennadeeda aanu la kulannay ay loola suugto geli weyday wakhtiga oo kooban iyadoo iminka ay soo dhowdahay wakhtigii uu kalfadhigani dhammaanayay inaannu wada marro wasaaradaha khuseeya ee ama lacag ay ku jirto dakhli soo ururiya ama wax soo saar wasiirka maaliyadda iyo guddiga dhaqaaluhu waxay kulmeen iyagoo ka wada hadlay waxyaalaha soo socda kow miisaaniyadda korarkeeda iyo sida loo rumaynayo korarka mushaharka shaqaalaha iyo ciidamada hay-adaha sharcigooda aan weli la horkeenin golaha miisaaniyaddan aynugu jira madaxa madaxa loogu magac daray maamulka khasanada dowladda oo dhan boqol iyo shan iyo lixdan bilyan saddex boqol toddobiyo labaatan milyan boqol iyo afar iyo toddobaatan kun toddoba boqol iyo afar iyo toddobaatan oo ah mid iminka ku cusub miisaaniyadda hay-adaha waxaa kaloonu ka wada hadalay hay-adaha iyo wasaaradaha ay ka muuqato kharash intii hore ka badan ama marka loo eego wasaaradaha kale bercentageka ama inta boqolkiiba ay isbedeleen ka badan oo si ka mid yahay tv-ga qaranka ilaalada madaxtooyada wasaaradda waxbarashada wasaaradda maaliyadda iyo kuwa kale kuwo kaloo iyaguba ku jira wax ka bedelka takaaliifta cashuuraha oo cashuurta iyana aanu ka wada hadalnay oo u badan wasaaradda macdanta iyo biyaha oo kulli baaqan aad arki doontaan inay kulli baaqan tahay miisaaniyadda wasiirku wuxuu xoog waran ka siiyey guddida qodobadaasi kor ku xusan isagoo faahfaahin iyo sharaxaad ka bixiyey korarka loo kordhiyey ilaalada madaxtooyada oo marka ugu horraysa indhahaagu ku dhacayaan taasina wasiirku wuxuu sheegay in tiro saddex boqolah lagu kordhiyey ilaalada madaxtooyada waawa laba boqol ahaan jirtay oo laga soo bedelay boliis taasi waxaa su-aashu ay ku timid ilaaladii madaxtooyada oo intaasi u korodhay iyo boliiskii qaranka oo intaasi u korodhay siday ku timid baanu nidhi say suurtogal u noqonaysa markaa wuxuu loo sharaxay in boliiska laga soo wareejiyey saddex boqol oo askari laguna kordhiyey ilaalada madaxtooyada sidaa darteed midna uu u yimid koror ay aada u korodho xagga ta boliiska iyadoo isdhintay oo saddex boqol iska dhimeen haddana weli korarkii xagga mushaaharka iyo darajadu uu ku jiro waxaa kale oo wasiirku xusay xagga takaaliifta in la kordhiyey takaaliif kooban oo ah sida aan iminka soo sheegay ma ay kordhisay wasaaradda macdantiyo biyuhu oo ah dhacdanta dhulkeenna ku jirta dhagxaanta qaaliga ah baaristooda iyo liisamadooda waxa kale oo iyaduna mudan inaynu halkan ka sheegno kuna jirta miisaaniyadda in wasaaradaha wax soo saarka ay ka mid yihiin beeruhu ay ka mid yihiin biyuhu ay ka mid yihiin kalluumaysigu intaa waxaa la yidhahdaa wixii ku suqu lahaa ama qarabka lala soo dego ama cagafcagaf ha ahaato ama riga ha ahaato ama gaaska wax lagu karsada ha ahaato in laga dhaafay cashuurtii ama takaaliftii laga qaadi oo ay ta cashuur oo dhan laga dhaafay waxa kale oo iyadana wasiirku uu xusay in cashuurta laga qaadi jiray kala wareejista gaadiidka in iyadana halkii laga qaadi jiray boqolkiiba saddex laga dhigay mid isku mid ah oo tagaasida iyo basad kale laga dhigay shan iyo konton dollar gawaarida waaweynna laga dhigay boqol iyo shan dollar si ay u howl yarayso oo dadku iskaga bixiyaan kala wareejinta wasiirku waxaa kale uu noo sheegay inay ku tala jiraan had iyo goraale goluhuna wuu soo qaadaa oo had iyo goor waynu ka hadallaa meelaha cashuurta laga helayo ay ka mid yihiin xawaaladaha iyo isgaarsiinta wasiirku waxa uu xusay in lagu tala jiro wasaaradda boosaha sidii loo dhisi lahaa ay una suurto geli lahayd in cashuur laga helo isgaarsiinta ilaa imika sharcigii aynu hore u ansixinay isgaarsiinta ahayd in wadahadalla yimaado ay wada hadlaan shirkadaha kala duwan ee isgaarsiintu iyo in meel laga ogaado oo laga xukumo wixii baxayba ay jiraan ilaa iminka inaanay joogto gelin laakiinse miisaaniyaddan ay ugu jirto in wasaaradda boosaha dib u habayn iyo dhismo lagu sameeyo loona soo iibiyo qalabka ay u baahan tahay ee ay ku samayn lahayd howlahan u fududaynaya in takaaliifta leh cashuurtii maalintii dhaweyto goruhu ansixiyey ee ahayd loogu talagalay horumarinta waddooyinka waxa iyaduna wasiirku wuxuu noo sheegay inuu soo dhowaynayo ay tahayna isaga iyo qolooyinka dambe aanu waraysanay sida dekedoo kale oo ay soo dhoweeyeen oo leeyihiin meelaha ugu badan ama bottlenexka meelaha dhaqaaluhu iska keli laayahay waxa u badan kaabayaasha dhaqaale oo aada u liita oo ay ugu horrayso waddooyinka markaa taa haddii wax laga qabto in dhaqaalaha waddankuna wax iska beddelay guddida iyo wasiirku waxaanu isla qaadannay in hay-adaha aynu intaa lahayn sharcigoodii weli waa maqan yahay miisaaniyaddana ku jira in si dhaqsaa loo keeno golaha oo taa iyada aanu doonayno in dabagal ay ku sameeyaan shirguddoonku ay daba joogaan oo ay xusuusiyaan cid walba in loo baahan yahay sharciga haddii kale aanay miisaaniyadda dee mar dambe ka mid noqonayn dhibaato badanna ay ku hayaan golaha khasnadda guud madaxa loogu magacdaray waxaa la isku geeyey kharashyaad badan oo ay maamuli jireen wasaarado iyo hay-ada madax bannaan kharashyaashaasi iminka sida wasiirku noo sheegay waxaa maamuli doona madaxweynaha waxaanu ihi khasnaddan guud yaa ku suqu leh yaa maamulaya yaa yaa dabagelaya wuxuu sheegay markaa in wasaaradda madaxtooyada madaxweynaha wasiirka maaliyadda iyo wasaaradaha ama hay-adaha ay khusayso kharashkaasi inay wada maamuli doonaan waxa aanu haddana la kulannay guddoomiyaha baanka bankiga dhexe iyo agaasimaha baanka annagoo kolley xusanayna dee qodobka distoorigaah ee saddex iyo kontonaad qadidiisu toddobaad miisaaniyadda baanku waxay ku jirtaa iyana miisaaniyadaha hay-adaha madax bannaan ee laynagu soo daray halka annagoo wada jeclayn hay-adaha inaannu la kulanno waxaa noo suurto gashay oo inaannu la kulanno baanka dhexe iyo dekadda berbera maareeyaha dekadda berbera iyo howlwadaynadeeda waxaa aynu ansixinaa ama goluhu ansixiyey laba xeeroo iska dambeeyey oo mid ahaa xeerka baananka islaamiga midina ahaa xeerka baanka dhexe iminkana waxaa goluhu gacanta ku hayaa xeerkii ka ganacsiga howlaha baananka oo isaguna kolley sii ballaadhinaya iyaguna ay aad nuugu sheegeen oo ay nagu adkeeyeen inay u baahan yihiin in uu dhaqso uga soo baxo bora iyadoo baanka dhexe uu yahay ka dusha ka maamula lacagaha somalilan guud ahaanna dhaqaalaha waxa aanu annaguna sheegnay in la derdergeyn doono sidii sharcigaana loo dhammayn lahaa oo loo horkeeni lahaa golaha iyaguna ay u noqon lahaayeen ama looga wada shaqayn lahaa oo wada shaqayn wanaagsan loo yeelan lahaa baanka dhexe iyo guddi waxaanu ka wada hadalnay arrimaha ay ka mid yihiin miisaaniyadda baanka daabacaadda lacagaha ta saddexaad sarifka lacagaha lacagtii laga bedelay gobolka tanaag ee ahayd lacag soomaaliga intaaba waanu ka wada hadalnay waxaana uu baanka guddoomiyaha iyo aanu uu sheegay in horta baanku miisaaniyadiisu boqolkiiba toban kor u kacday sanadkan marka loo eego laba kun iyo saddex iyo tobankii arrinta aanu isla soo qaadnay waxa weeye daabacadda lacagta distoorku wuxuu waajibinayaa in ogolaanshaha daabacaadda lacagta daabacadda lacagta nooca ay tahay waxa weeye marka nootiska la eego halka waxa uu nagu keenay guddoomiyuhu iyadoo lacag cusub oo shan kuna iyo toban kuna aynu halkan ku ansixinay waxaan jeclay mudanayaan inaynu isdhegaysano
anaga waxaan isleeyahay hawlbaa idinka gashay warbixintii waa la wadaaye hala dhegaysto inaad naga dhegaysataana aad baan ugu jecla haddii aad ka dhegaysantihiinna noo sheego deetana dee waa waa layska wadi doonaa waa la doodi doonaa waxay ka mid tahay awoodaha golaha inay ogaadaan lacagta la soo daabacayo nooceeda tiradeeda intay dhan tahay iyo weliba laga wada hadlo marka baahidu jirto baahida maxaa keenay iyo sida loo eh, isticmaalay weli waxaa meel islamaanaan dhigin waxaana naga codsadeen iyadoo in badan ay soo jireenahayd baalku inuu dabeeco ka dhigto in lacagta lasoo daabacayo inuu isagu iska leeyahay oo aan cid kale lahayn oo ay tahay wax jira taasoo meel ay ku kusan tahay annaan arag cidda sirka laga sheegaya ama wax laga qarsanayaana ay tahay intii eh, u xilsaarayd ee loo soo doortay inay umadabasilaan marka iyaguna waxay nala qaateen inaannu ka wada hadalno oonu isla meel dhigno siday noqonayso arrimaha aanu soo sheegnay ee daabacadda ku socda sarifka lacagaha waxa inta xukuumaddan eh, imika jirta ee uu hogaamiyo eh, axmed maxamed maxamuud siyaayo waxa ay soo saartay in la mideeyo sarifka lacagta meel waxaad ku arkaysaa oo sida baanka iminka aad ku arki doontaan eh, miisaaniyaddiisa waxaa ku qoran sarifka afar kun oo shilin waxaad ku arki doontaan miisaaniyadda eh, dekedda shan kun oo shilin inuu sarifku yahay iyadoo miisaaniyadda guud loo isticmaalay sarifka inuu yahay lix kun oo shilin waxay giddigu labada qolobana sheegayaan oo weliba qolada baanku nagu adkaysay in ay sameeyaan wax la yidhaahdo corruption account oo marka doolar soo galo afar kun ay ku sarifaan xaggana uu doolar ka baxo ay isagana ku qorartaa deetana consolidation wax la yidhaahdo lagu sameeyo ama corruption account la geliyo si aanay wax dhibaataa u keenin taa anagu oo kollayba u arkayna inay haw badan u tahay ee ay ka wanaagsan tahay in sarifka lacagtu mid noqoto oo sidan berigii hore sidii dhici jirtay inta sarifka lagu sarifo eh, lacag saddex kun iyo shan boqol markaad doolar geyso saddex kun iyo shan boqol baa ay soo galeen la odhan jiray markay baxaysana sida caadigaha loo sarifi jiray si suuqa lagu sarifi jiray iminka lafteeda waxay u baahan tahay in dib la yskula eego waanay nala qaateen qolada baanku in sarifka la ysla eego iyagaana inta badan sarifka lacaga u xil saaran oo ay tahay inay lacagta somalilan shilinka ku hayaan meel si aanu dhaqdhaqaashiisu u fara badan oonu kolna kor aada ugu kicin kolna hoos ugu dhicin waxaananu isla qaadanay inaanu isla meel dhigno taa waananu iskaga imanaynaa oo ay ku jirto haddii aan la yidhaa in aanu ka wada hadli doonno arrimahaas oo dhan sidii layskuula meel dhigi lahaa maalinta arbacada haddii aan la yidhaa bisha sagaalkeeda gobolka sanaag waxaa laga beddelay lacagtii soomaaliga ahayd waxaana eh, loo bedelayay lacagta somalilan iyaga laftooda way naga siiyeen tafaasiil sidii waxu dhaceen iyadoo kollay markii aanu iswarsanaynay ay yaro kululaatay naqaashkaanu gallay waxa haddana aanu jecellahay iyadoo markaanu weydiinay labadii sannadood ee, eh, lacagta la qaybiyey lacagta eh, lacagta la bedelay sida loo bedelay inuu gaadhay gobolka oo dhan iyo in kale waxaasoo dhan iyadoo si wanaagsan u qoran inaannu ribord helno oo iyadana kolley aanu filayno bisha sagaalkeeda inay keeni doonaan kulanka aanu la yeelanay dekeda berbera waxa aanu la yeelanay maareeyaha iyo cali maxamed cumar cali xoorxoor iyo laba halwadaynadiisa ka mid a maareeyaha dekadu warbixin ayuu ka siiyey guddida howlaha shaqo iyo qorshayayaasha mustaqbalka ee dekeda waxaanu xusay inaanay hadda wax emergensiya aanay jirin badeecaduhuna ay yihiin sida caadiga ahayd ay u socdaan waxa keliya oo jira adhiga oo isagu qaa'in badan inay xuduudaha ka soo tallowdo oo xaggan weliba keli kashlaa laakiinse ay ka dhoofaan dekeda berbera ee somalilan qorshe ahaan ay doonayaanna sidii iyadoo xoolaha iminka wixii aynu dhoofinaa waa iyagoo nool sidii iyagoo hilibah looga samayn lahaa kontaynaro lagu dhoofiyo oo ay ka qayb qaadato horumarka dalka cashuurta adiga ee imika la kordhiyey waxaa iyaguna waxaa sida qolada kale sida wasaaradda maaliyadda waxay noo sheegeen in loo baahan yahay iyaguna waa soo dhoweeyeen waxaana ka muuqata miisaaniyadda oo halkanna uu ku tibaaxay wasiirka maaliyaddu in lacagtaa la filayo inay ku soo korodho cashuurtaasi soo kordhiso inay ku jirto miisaaniyadda laba kun iyo afariyo tobanka iyadoo ah cashuurta ariga lagu kordhiyey iyo tagaadiidkaba inay labaduba ku jiraan maareeyaha dekaddu wuxuu usay in hadda ay qorshaysan tahay mashaariic horumarinayd ay doonayaan inay dekada ka hirgeliyaan sida taa aan idiin sheegay kontaynarada hilibka ay ka mid tahay waxaanu aad uga calaalay inay tahay dhismaha dekadu iyo ballaarinteedu ay ku kacayso lacag aad u fara badan oo imika aanay miisaaniyaddeenu daboori karin laakiin ay isku dayayaan inay maalin walba inta ay sahli karaan ama kari karaan inay wadaan oo kolba wax soo kordhiyaan ama ha ahaato wiisashka ama ha ahaato waxyaalaha kale adeega ku saabsan laakiinse dhismaha iyo in la kordhiyaa ay aad sicirkeedu u badan yahay waxaa kaloo koodista anigaa leh mister haddaan doono waa wada ilaa maanta marka adigu iska bax haddaad raalle ahawo ma soo koobaye mareeyuu kaakanuu sheegay inay laagama maarmaan tahay waayo waxaanu weydiinay heshiiskii lala galay etoobiya iyo transitka kaana in ay tahay qasab in la saxeexo oo dib loo dardargeliyo heshiiskii transitka waxa badan inta badan waxay nagu xidheen oo dhibaatadeedu tahay waxa weeye waddada u dhaxaysa berbera iyo togwa jaale ayay dhibaatadu u badan tahay waxaana uu noo sheegay inay wadaan daraasad feasibility study ku saabsan sidii loo samayn lahaa berbera corridor iyo waddadaba waxa ay isla guddida iyo madaxda dekada berbera waxay isla qaateen arrimahan kow in guddida dhaqaaluhu ay booqato dekada berbera si ay xogogaaga ugu noqdaan soona arkaan waxyaabaha dekada ay u baahan tahay in dib habayn lagu sameeyo iyo weliba inay arkaan dhammaan adeegyada ka socda dekadda laba in maareeyuhu guddida u soo gudbiyo daraasadaha laga diyaariyey dekadda si ay u fahmaan qorshayaasha iyo meelaha u baahan in dekadda laga horumariyo ninkii daalayo waan soo wadaa waa gebagabadii haddii aad daashay aniga kudhidaydu waa daalay gebagabadii baan soo wadaa kulankii guddida iyo wasaaradda maaliyadda waxaa la isla qaatay sharciga lahayn si degdega loo hor keeno golaha si uu golahu gaan uga gaaro hay-adaha waxaa ka mid ah kow garyaqaanka guud laba dib u habaynta shuruucda guddida dib u habaynta shuruucda saddex i g t commission afar hay-adda xiriirka raashinka qaranka shan hay-adda qurbajoogta lix hay-adda dhowrista tayada toddoba tv-ga qaranka sideed guddida diiwaangelinta ururada oo wakhtigoodii gebagaban yahay sagaal guddida baarista xasuuqa soo jeedin dhismaha wadooyinka inagoo dhammaynayno soo jeedinta guddidu waxay soo jeedinaysaa arrimaha kow in siyaasadda guud ee miisaaniyadda sideeda loo fuliyo iyadoo noqon doonta qodobada lagala xisaabtami doono wasaaradda maaliyadda waa tii hore aan soo sheegay ee ah saddex iyo labaatan qodob oo halkaa ku qoran oo golahanna inta badan uu lifaaqiyo ku soo jeediyey inaynu sideeda loo fuliyo oo iminka ay noqoto waxaynu ku xisaabtan laba in wasaaradda maaliyaddu samayso waa ilaalisa ascaar ascaarta dalku sicir bararku iminka waxa weeye faraxu weyn lagu hayaa iyada qudhideeda wasaaradda maaliyaddu waxa weeye inaanay ku koobnaanu sidii lacag badan ay u helin laakiinse ascaa sidii xitaa loogu hawgeli lahaa in sicirbararka la ilaaliyo ay ku darto oo waa ka shaqaysta dhaqaalaha dalka iyo ascaar ay ku darto wasaaradda maaliyaddu dhibaarmanadeeda wada shaqayn wanaagsanna la yeelato wasaaradaha ay khusayso sida ganacsiga wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga qorshaynta baanka dhexe intaba ay wada shaqayn la yeelato saddex in saddextaa loo horkeeno sharciyada hay-adaha aan sharciga ahayn kaa aad baanu ugu celcelinay halkanna ugu celcelinay waana waxyaalahaanu soo jeedino soo jeedinayno in wixii miisaaniyadda ku jira ee aan sharcigooda hore loo horkeenin golaha in la horkeeno afar in dib u eegis lagu sameeyo jiritaanka hay-adaha badan oo la ysbaraba dhigo waxtarkooga iyo kharashka ay soo kordhinayaan shan in madaarka ceerigaabo saami laga siiyo lacagta loo qoondeeyey madaarada dalka qodobkaa waxaanu ugu daray waxa weeye ceerigaabo iyadoo iminka madaxweynuhu uu dhagax dhigay waddadii waxaanu u qabnaa inay go-doon tahay oy ka go-an tahay dagayntiisa kale sidaa darteed inta taa la samaynayo waddada aynu u wada howgelayno in madaarkana laysku dayo in wax lagaga daro lacagaha loo qoondeeyey madaarada wakaalada biyaha ee ceyrgaabo iyaduna si aanay dhibaata uga iman in iyo miisaaniyadeeda lagu soo daro sida wakaaladaha kale ay miisaaniyadda soo galaan in la tashi iyo ka talabixin miisaaniyadda iyo ka talabixinta miisaaniyadda la ballaariyo mudnaantana la siiyo golaha wakiilada sida ku qeexan dastuurka sanadka laba kun iyo afar iyo tobanka kollayba waanu isla eegnay oo markii ugu horreysay iyadoo aan loo geenin kaabinetka wasiirku wuu nagala hadlay laakiinse waxay ahayd inaanu isku soo noqonno oonu ka tala bixinno imay dhicin iyadoo waxoogaa lasoo wiili waxa ku jiray dee degdegun markii dambe waxaan loo geeyey kaabinetka sideed oo ta ugu dambaysa guddidu waxay soo jeedinaysa in la ansixiyo oo doradka miisaaniyadda sanadka laba kun iyo afariyo waxaanu cudsanaynaa waxaanu cudsanaynaa iyadoo waqti hore la keenay iyadoo ay dhacday oo in badan mushahad koror iyo darajooyinkii oo la suurtogeliyey oo qarashkoodiina uu ku jiro waxaanu u aragnaa inay tahay horumar in markaa goruhu doob doodiisa wixii oo ku daro in miisaaniyadana haddii aan laydhaa si dhaqsaa loo ansixiyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu